aan ku bilowne waxaa magaalada muqdisho toddobaadka lagu soo gebagabeeyey shirweynihii labaad ee culummada soomaaliyeed halkaasi uga socday kaasoo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban qodobo badan oo ay ka mid yihiin ilaalinta midnimada dalka ka hortaga fikirka xagjirnimada iyo faragelinta shisheeye shirkan oo uu daafuray madaxweynaha soomaaliya ayaa looga hadlay xoojinta midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah culummada ugu waaweyn soomaaliya kuwaasoo isaga kala yimid gudaha dalka iyo daafaha caalamka qodobadii ugu waaweynaa ee laga soo saaray gebagabada shirka ayaa waxaa akhriyey cabdulaahi sheekh nuur qadar oo ka mid ah guddigii qabanqaabada ee shirka
shirweynuhu wuxu uu xoojiyey go'aanadii iyo baaqyadii uu ku soo saaray shirweynihii koowaad iyaga oo ugu mahad celinaya tallaabooyinkii ay dowladda ku baaqday ku taabagelisay go'aanadaas iyaga oo kuna baaqaya in la dhammaystiro hirgelintooda shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada dhuleed midda siyaasadeed iyo midda bulsho ay yihiin muqadas ilaalintooduna ay tahay waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan siyaasiyiintu waxaa waajib ah in isku duubni looga hortago faragelinta shisheeye ee kala qaybinaysa geyiga iyo ummadda soomaaliyeed culimo ahaanna ay qaadan doonaan kaalintooda muuqato shirweynuhu wuxuu isku raacay in diinta islaamka aysan ogoleyn ayna ka digtay akhlaaq xumida aflagaadada iyo isku dirka ay ku kacaan dadka isticmaalaya baraha bulshada iyaga oo ugu baaqaya dadka soomaaliyeed in ay ka waantoobaan allana ugu toobad keenaan shirweynuhu wuxuu isla qaatay in dowladda iyo shacabka soomaaliya ee hortaagan lanaay ka hortagaan lana dagaalamaan haybguurka ku socdo afka dhaqanka iyo diinta ummadda soomaaliyeed iyaga oo isku duuban shirweynuhu wuxuu isku raacay in daadinta dhiigga qofka muslimka uu xaaraan yahay iyaga oo ugu baaqay beelaha soomaaliyeed inay ka waantoobaan dagaalada beelaysan ugana digay cid kasta oo ku lug leh dagaaladaas inay dembi culus gelayaan shirweynaha culammada soomaaliyeed waxa uu ugu baaqayaa heerarka kala duwan ee dowladda inay taabageliyaan mabaadi'da xukunka toosan kaas oo leh shuruuc waafaqsan shareecada islaamka shirweynaha culammada soomaaliyeed waxa uu boorinayaa waxa uu ku boorinayaa ummadda soomaaliyeed in ay ka fogaadaan dhammaan afkaarta xagjirka ah iyo dhaqanxumada sida anshaxumada maandooriyaasha qabyaaladda iyo colaadaha beelaysan iyo wixii la mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo gebagabada shirka ka hadlay ayaa culummada u sheegay in khatarta ugu weyn ee soomaaliya ay xilligan wajahaysa ay tahay kooxda al-shabaab oo halis ku ah amniga caqiidada iyo dhaqaalaha bulshada khataraha ugu waaweyn ayna hortaagan waa amni darrada waxaana mas-uul ka ah dee nimanka khawaarijta oo aad muctamarkii hore runtii aad fatwo ka soo saarteen taas oo keentay in la wiiqo oo dhibaato badan loo geysto waa khatar aada u weyn oo dhinac kasta taabanaysa nimankaasi khatar dhinaca caqiidada ayay khatar ku yihiin waxay khatar ku yihiin dhinaca dhaqaalaha waxay khatar ku yihiin dhinacii bulshada waxay khatar ku yihiin dhinacii taariikhda iyo ummadnimadii dalkii waxaway wax walba oo ummaddan ay lahayd ayay khatar ku yihiin nimankaasi waa khatar waxay hogaamiyaan faqriga iyo jahliga iyo diin xumo iyo dhaqan xumo sidaa darteed meeshii ay ku daaheen oo ay ku gaareen toban iyo toddoba sano ummadday haysteen marka aad u tagto ummad burburtay oo dhaqankii laga dilay sheekh male la maqlo ugaas male la maqlo waa ummad isla siman garba siman oo aan hogaaminba lahaynba sideedaba dhinaca marka laga fiiriyo dhinaca kale sheekh kitaab akhriya oo lagu taxan yahay maleh iskuul la dhigta maleh dugsi qur-aan oo si saxa wax looga barta maleh cabdulqaadir bakdaadi oo soo noqday wasiirkii diinta iyo owqaafta soomaaliya sidoo kalena ka mid a culimmadii shirkaasi ka qayb gashay ayaa sheegay inuu jiro bisayl badan oo dhinaca culimmada ah isagoo rajo ka muujiyey waxyaabihii ka soo baxay shirka oo uu sheegay haddii si saxa loo fuliyo inay wax badan ka bedeli doonaan marxaladda uu dalka ku jiro culummo u diin kala duwan oo dalka iyo dibaddaba iskaga yimid oo nuxur ah oo madarasooyinkii amase madaarista fikriga ahaa ee kala duwanaa dalka soomaaliya hadda ka jiray ay ku dhan yihiin baa isku yimid xaqiiqatan waxaa la oran karaa bisayl badan baa jira oo dhanka culummada jira marxaladda soomaaliya ay ku jirtana marxalo adag oo aada iyo aada maanta wax kasta oo tafraaqu gelinaya xasaasiyad ku kicinayaan weeye shirka marka bayaanka kasoo baxay sida aad arkaysay wuxuu ahaa shir towfiiq ay ummadda soomaaliyeed culummadoodu ay ku lahayd waxyaalaha ummadda istaraatiijiga ee u yaalana ay uga waxaajoonayeen waxa ugu muhiimsanna waa in midnimada ummadda la ilaaliyo argagixisada iyo afkaarta xag jirkaana laga wada hortago marxaladda ummadda ay maraysana loo wada turo fikir noocaasa culimmada wada qaateen waxaan rajaynaynaa haddii la dhaqan geliyo inuu wax badan bedeli doono marxaladda lagu jiro na ummadda soomaaliyeed ka saari doono ee aadka u adag
dhinaca kale baarlamaanka turkiga ayaa toddobaadkan u codeeyey in ciidamada turkiga ay tagaan xeebaha soomaaliya si ay u ilaaliyaan una difaacaan arrintan ayaa ah dhammaystirka heshiis ay horey u wada galeen soomaaliya iyo turkiga haddaba muxuu ka dhigan yahay go-aanka baarlamaanka turkiga ee heshiiskan rofesor liibaan ciise oo ka faalooda xiriirka caalamiga ah ayaa arrimahaasi oga waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle waa go-aan aada u fiican oo soomaaliya aada ugu fiican ee turkigana u fiican soomaaliya arrintan aad bay u raadinaysay inay hesho dowlad weyn oo maanta xeebihii soomaaliya oo baylaha ah oo marna burcadbadeed ay ka kacaan marna dowlado kale siyaalo kale u isticmaalaan in la helo dowlad weyn oo heshiis lala galay oo xaq u leh hataa caalamiyan marka la fiiriyo maadaama dowladdii sovernityga u lahayd ama madax banaanida iyo gobonimada u lahayd inay u amarto ay siiso ay tiraahdo dhinacaas nooga iska kaalmaysano aaday muhiim u tahay ilaalinta labo waxaa kaloo ku jira kafaa'iidaysiga khayraadka ayaa ku jira iyo dhisidda ciidanka badda intaasba soomaaliya faa'iido weynay ugu jirtaa iyadoo ay yacni arrimaha etoobiya iyo isku daygeeda inay badda ay hesho iyo wixii dowladaha dabada oga jiraba intaba ay siinayso dowladda maxaa la yidhahdaa turkiga joogistiisa wax weyn calaamad weyn ay u tahay soomaaliya marka la fiiriyo turkiga iyagana waxay u tahay arrin weyn oo mantiqadan istraatiijiga ah in ay ku yeelato yacni maxaa la yidhaahdaa duumo waaweyn iyo maraakiib oo ilaalin kara ama danaheeda fiirin kara iyadana faa'iido weyn ayaa u jira oo ku jira oo dowladaha waaweyn waxa ay ku tartamaan meelahaas oo yani khaliijka cadan ama khaliijka yani ayaa lagu tartamaa waa meelaha ay badaayicda adduunka ay soo maraan inta badan marka in ay turkiga uu ku yeesho saamayn oo uu ku yeesho ciidankiisa badda ay joogaan arrin weyn ayay u tahay marka tallaabistaas ay tallaabana waa wax weyn bay uga dhigan tahay kaasi wuxuu ahaa rofesor liibaan ciise oo u waramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegaystayaal xubinteenii dhacdooyinka waa nageyntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo